bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsanaa khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabtiya taariikhdu ay ku astaysan tahay saddex iyo labaatanka bisha julaay sannada labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan xiisad kacsanaan ayaa laga soo sheegayaa deegaanadii ay ku dagaalameen maamulada puntland iyo somalilan halkaasoo weli ay isku horfadhiyaan labada dhinac waxaana wararka naga soo gaaraya saaka oo sabti ah ay sheegayaan deegaanka lagu magacaabo booda cadde in ay ka jirto xaalada bini-aadinimo oo aada u bahsan ka gadaal markii dadkii ka barakacay magaalada ay saameyn ku yeelatay nolosha meelaha ay u barakaceen ayadoona si aada looga soo sheegaya goobahaasi inay ka jiraan biyo la-aan iyo sidoo kale baadli-e wararka laga helayo gudaha gobolka ayaa waxay tilmaamayaan in boqolaal ka tirsan qoysaskii ka barakacay halkaas haatan ay dhibaatooyin soo food saartay ayadoona aysan jirin wax gurmada oo la gaarsiiyey dhinacyada ka barakacay magaalada iyadoo labada maamul loogu baaqayo in si deg dega gurmad ay u gaarsiiyaan dadkii ka barakacay magaalada dhinaca kale gurmadyo kala duwan oo ay helayaan ciidamada kala taabacsan puntland iyo somalilan ayaa la sheegayaa inay kusii badanayaan deegaanka badcadde oo ah goobtii ay dagaalku ka dhacay maalmo ka hor ayadoona suurtagal ay tahay xilli walba in dhinacyadaasi ay halkaasi ku dagaalamaan mana jiraan isku dayo ay wadaan odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda gobolka sanaag oo ku aadan ka hortagista colaad mar kale halkaasi dib kaga soo corata ayadoona sidoo kale ay sii badanayaan baaqyada dhinaca warbaahinta looga jeedinayo labada maamul ee ayagu ciidamadooda ay isku horfadhiyaan gudaha gobolka sanaaga wixii wararee kusoo kordha waxaad ku dhegaysan doontaan wararkeena dambe haddii allaha awoodala laga helo ciidamada ammaanka ee maamulka jubbaland ayaa shabaab waxay kala wareegeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolkaasi jubbada hoose iyadoona lasoo sheegayo in meelo dhowr ah oo horey gacanta ay gu hayeen ciidanka ururka al-shabaab ay kala wareegeen ciidamada huwanta ee urursanayaa ee ka jira ama ka soo jeeda deegaanada jubbooyinka iyo kuwa midooda afrika ee amisom deegaanka lagala wareegay ayaa waxaa lagu magacaabaa beer xaano waxaana la tilmaamay inay ku dhowdahay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaana la wareegitaanka halkaasi uu imaanaya xilli sidoo kale dhowaan ciidamada maamulka jubbaland ay dagaal xoogan la galeen ururka al-shabaab ee fariisiinkoodu uu yahay birta iyo sidoo kale deegaano ku dhowdhow waxaana muddooyinkii daba soconayay howlgallo ay ciidamada ammaanka ee sidoo waa buulaguduud iga raali ahaad oo ay ku wadeen muddooyinkii dambe ciidamadaasi jubbaland si ay gacanta ugu dhigaan una xaqiijiyaan amniga deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo maamulka jubba ayaa hore u sheegay inay xooji doonaan dagaalada ka dhanka al-shabaab ee ay kula jiraan iyadoona sidoo kale ay jirto dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka soconaya qaybo dhowr oo ka tirsan deegaanada maamulka jubbaland kuwaasoo ujeedku u yahay sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen deegaanada gacantooda ka maqan ee weli ay ka arrimiyaan ururka al-shabaab wasiirka difaaca ee xukuumadda soomaaliya ayaa kala hadlay odayaasha dhaqanka ah ee kula kulmay magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud xaqiijinta amniga magaaladaasi in lagu wareejiyo ciidamada dowladda soomaaliya wasiirka iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda caabudwaaq ayaa kulan saacadihii lasoo dhaafay ku yeesheen magaalada caabudwaaq waxa ay kaga hadleen arrimo dhowra oo ka mid yahay xaqiijinta amniga xilli sidoo kale muddooyinkii dambe ayse soo tarayeen ku dhawaaqidda maamullo ka madax bannaan maamulka galmudug oo looga dhawaaqay magaalada caabudwaaq wasiirka iyo odayaasha ayaa isla gartay in ammaanka magaalada caabudwaq lagu wareejiyo dowladda soomaaliya loogana dambeeyo iyadoo wasiirka u tilmaamay in cid waliba ay khiyaar u leedahay furashada xafiis sida u tilmaamay balse ammaanka uu yahay mid waajib ku ah inay xaqiijiso dowladda soomaaliya wasiirka ayaa lagu wadaa maanta saacadaha soo aadan in warbaahinta uu kula hadla gudaha magaalada caabudwaaq taasoo ku aadan waxyaabihii uu kala kulmay socdaalkiisii caabudwaaq inuu ka warbixiyo ayadoo gelinka dambe maanta la filayo in shir jaraa'id uu ku qabto magaalada cabudwaq xilli weli ay soconayaan kulamada gaargaarka ee uu la leeyahay bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaaladaasi cabudwaaqa halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer kadib salaadii jimcaha ee maalintii shalay ayaa masaajid ku yaala magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya oo lagu magacaabo cumar binu khadaab waxaa looga hadlay dhibaatooyinkii iskudaygai afgembi ee ka dhacay dalkaasi turkiga iyadoona inta badan salaada khudbadeedii lagu soo qaatay arrimahaasi ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay sheikha cabdilxayi oo ka mid ah culimaudiinka soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda haya maamulka masjidkan waxuuna sidoo kale tilmaamay inay tahay nasiib darro usoo hoyatay ummadda sooma ummadda islaamka ah haddii ay dhici lahayd afgembiga military waxa uuna tilmaamay in ay ilaahay kaga mahad celinayaan dhibaatadaasi uu ka badbaadiyey shacabka muslimiinta ee turkiga iyadoo sidoo kalena uu tilmaamay in ujeeddada ay tahay shirqool ka dhana islaamka sida uu ka dhawaajiyey
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة جاءت عمر بن الخطاب جماعة ديسا وأكل هارين مانتا جمعة وحي سوق بحين خطبة جمعة أنا لقصة قاعدتي cambaarayn la cambaarayna isku dayga afgembiga waddanka turkiga ka dhacay iyo garab istaag la garab istaagaya shacbiga turkiga oo ilaahay uu ka badbaadiyey inqilaabkaas oo haddii uu dhaco ilaahay ma qadarine yani dhibaato xoog leh ay ummadda islaamka ah ay ka soo gaari lahayd taas oo taas oo yani aan ku muujinayno dareenkeenna oo aan uga soo jeedna arrintaas ayada ah waxa kaloo nagu kallifay waxay tahay qofka muslimka ah waxaa la rabaa inuu mar walba xaqa garab istaagnaado oo cadaaladda u ilaaliyo waxaa noo isu qabtay madaxweyne la doortay oo dadkiisu ay doorteen oo wakti leh oo habeen madow intii qoryo loo soo qaatay la rabo shacbigii doonitaankiisii iyo sharcigii shacbiga in habeennimo laga xado oo laga xoogo oo dad lagu dilo markay labadaas isqabtaan qof kasta oo damiir bini aadamin uu ku jiro waxaa waajib ku ah inuu cadaaladda iyo xaqa uu garab istaago dulmigana uu diido marka dulmi diidnimo iyo xaq garab istaagid iyo jacayl aan u qabno ashacbi turki alcadiim oo shacbiga soomaaliyeed walaalo la ah taas ayaan ugu kaliftay inaan qabanqaabadan iyo barnaamijkan aan samayno kasukow hadalka culamaa udiinka kasoo qayb galay munaasabadaasi ay culamaa udiinka gaar ahaan maamulka masjidka iyo shacabkii ku dukanaya ku muujinayay siday ugu xun yihiin dhacdadaasi ayaa sidoo kale waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah dadweynihii salaada jimcaha kusoo dukaday masjidkan ayagoona tilmaamay sida ay kaga xun yihiin dhibaatadaasi
qarnisu jeesteen turkiya mar walba garab taagannahay mar walbana waa garab taagnaan doonaa wakti walba iyo xili walbana waa usoo jeedi doonaa ilaalintooda iyo garab istaagooda walaalaha turkiya waxaa leenahay saadaan soomaalinahay innagu idinkama maqnin waa idinla joognaa wakti walba qalbigiinaan ku jirtaan waxaan leenahay dadka dulmiga sameeyeen aan kasoo horjeednaa mar walbana cadaaladda u helinayna insha allahu tacaala xamdan lillahi calaa fashli لانقلاب التركي حمدا لله على فشله نقول للشعب التركي سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة
ugu dambeynna guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo ay kooxdiisii ka hartay maalintii shalay tartanka gobolada dalka ama maamul goboleedyada dalka ayaa waxa uu si caday u sheegay inuu u hambalyeynayo dhammaan ciyaartoyda kasoo qayb gashay tartankan oo uu tilmaamay inuu yahay mid abuuraya isdhexgal bulsho asigoo dhinaca kalena ka dhawaajiyey in haatan iyo wixii ka dambeeya uu yahay taageero maamulka puntland ah sidaa uu ka xaqiijiyey munaasabad habeenkii xalay lagu dhiiragelinayay ciyaartoyda ku ciyaaraysa magaca maamulka puntland ee ku sugan gudaha caasimadda soomaaliya ee muqdisho yuusuf xasan jimcaale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa sidoo kale tilmaamay in asagu maamulka ahaan ay si aad ah u dhiiragelinayaan dhallinyarada soomaaliyeed ee ciyaaraysa kubadda cagta asigoo dhinaca kale tilmaamay in garoonka muqdisho waa conis stadium si aad ay usoo buuxi dhaafiyaan shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho si ay u dhiirageliyaan maamulada ka qaybgalaya tartankan waxa uuna guul u rajeeyey maamulka puntland ciyaartoyda matalaysa
in abuuro laga samayn kara ciyaaraha laga samayn karo adduunka waa eegeen sida loo fiirsanaya markuwa garoomada ciyaaraha lasu yimaado sida lasoo buxinaayo maalmaha ciyaarihii ka socda garoonka istaadooga meel laga istaaga ma lahayn weliba maalmaha ay puntland ciyaaraysoo kale dadku wayaali aad usi xisay marka haddii ilaahay kasoo qaybgeli doonaa ciyaartayda xagtaa haddii alla awoodayna ogolaado
wararka ciyaaraha maamul goboleedyada ayaa haatan soo gaaray marxaladihii ugu dambeeyey waxaana galabta garoonka conis waa banaadir stadium ku baratami doonaa xulalka gobolka shabeellaha dhexe iyo hiiraan oo isku dhinac ah iyo sidoo kale xulka maamulka puntland ayadoona ciyaartan kooxdii soo baxda fiinaalaha maalinta isniinta oo taariikhdu ay ku astaysan tahay shan iyo labaatanka bisha la ciyaari doonto maamulka jubbaland oo maalintii shalay goolkulaada kaga soo badiyey xulkii ku ciyaarayay magaca gobolka banaadir oo ahaa xul loo saadaaninayay inuu ku guulaysan karo tartankan warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo waa naga intaa waxaa warka idiin akhrinayay anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tani intaan kulan midkan lamida dib ugu kulmayno sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh